wanaagsan halka waa darsan qodobada ugu waaweyn eed maqli doontaanna waxaa ugu waaweynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sameeyey magacaabis cusub soomaaliya oo qaadanaysa saddex iyo toban kun oo macallin oo maanta imtixaanka u fadhiistay inka badan kun macallin oo imtixaanka dowladda uga furmay gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulana yeeshay jimi siswana iyo howlgalka cusub ee atmis oo ciidamada uganda ay si gaar isku diyaarinayaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon habeen wanaagsan kusoo dhowaada warkii oo dhan aan ku bilaabe ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta magacaabis cusub sameeyey waxaana la magacaabay saadiq maxamed axmed inuu noqdo isuduwaha guddiga iyo fududeynta arrimaha ganacsiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa saadiq u rajeeyey inuu shaqadaasi kasoo dhalaali doono islamarkaasina uu noqon doono mas-uul ay dowladda soomaaliya mahadisay islamarkaasina si weyn shacbiga soomaaliyeed ugu adeegi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magacaabistan u magacaabay dad badan waxay ku sheegeen inay tahay arrin la fudaysaday halka shacab kale oo badan oo soomaaliyeedna ay soo dhoweeyeen magacaabista iyo xilkan cusub ee loo magacaabay saadiq maxamed axmed ra-iisul wasaare xamse maxamed cabdi bare ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu sameeyey magacaabisyo kala duwan doc kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu la kulmay ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay kaasi oo aas yahay master jimi siswana ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta qaabilay siyahayaha ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya master jimi siswan oo dhowr jeer soomaaliya lagu soo celiyey iyagoo ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta hay-adaha qaramada midoobay ee soomaaliya kulankan uu la yeeshay jimi siswan ayaa waxa ay soo beegmaysaa iyadoo ay si weyn u taagan tahay qayladhaan udhexaysa somalilan iyo sidoo kale soomaaliya taasi oo salka ku haysa in hay-adaha ka howlgala maamulkaasi ay toos ula macaamilaan dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa qaramada midoobay uga mahad celiyey taageerada dhinacyada kala duwan ay u fidiyeen soomaaliya gaar ahaana dadaalka ay geliyeen dhinaca arrimaha bidlaantimada isagoo oo muujinaya sida ay u garab joogaan man kasta xukuumadda dan qaranna waxa ka go-an inay shacabka soomaaliyeed garab istaagto qaramada midoobay ayaa xoogga loo saaraya sidii ay u tamin lahayd howlaha hortaminta leh ee soomaaliya markana aynu milicsano soomaaliya saddex iyo toban kun oo macalin ayaa u fadhiistay imtixaanka dowladda maanta guud ahaan gobolada dalka imtixaanadaas ayaa laga galay oo macalimiintii ugu badnaad ayaa u fadhiistay imtixaankaasi dowladdu waxay sheegtay in saddex iyo tobankan kun ee macalin ay wadan leedahay sidii loo kordhin lahaa tacliinta dalka islamarkaasina garaadka bulshada kor loogu qaadi lahaa macalimiintaasina maanta ayay imtixaanka u fadhiisteen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay bismi illaahi raxmaan raxiim maanta oo bisha ay tahay shan iyo labaatan bisha sideedaad laba kun labaatan iyo afar waa maalin kale oo farxad weyn u ah wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare macallimiinta soomaaliyeed ardayda iyo waalidiinta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaannu halkan ku daahfurnay imtixaanka ay gelayaan macallimiinta soo dalbaday shaqada macallinnimo ee sannadkan laba kun iyo labaatan iyo afar tirada macallimiinta ee soo dalbatay waxa ay ahaayeen labaatan iyo lix kun iyo shan boqol iyo afartan markii dib loo eegay waxaa soo haray saddex iyo toban kun iyo laba boqol iyo konton waxa ay maanta saddex iyo tobankaa kun imtixaan ku gelayaan afartan iyo shan goobood oo ka tirsan dalkeenna soomaaliya sagaal iyo toban degmo oo dowlad goboleedyada ku yaallo iyo afar iyo toban goobood oo gobolka banaadir ah ayay imtixaanada ay ku gelayaan runtii dadaal aad iyo aad u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad iyo ay ku jirto daahfurnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macallinnimada dhammaan dadka la reebay waxaa loo furay fursad ah cabasho si ay waxa ay ka cabanayaan ay u soo gudbistaan cabashadana dib u eegis ayaa lagu sameeyey dadkii cabashadooda sax ay noqotayna waxaa loo ogolaaday inay imtixaanka ay galaan maanta imtixaanka la gelayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka ah laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay cabasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keeneen
kani waa premier weled
markana haddii aynu jaleecno ciidamada soomaaliya ee haw ka howlgalaa ee lagu yeedho atmis ayaa waxaa sanadkan soo socda loo kordhinayaa muddada ay gudaha soomaaliya ku joog lahayeen haddaba qeyb ka mida ciidamadaas gaar ahaan kuwa ugandha ayaa maanta sameeyey isku diyaarintii ay isku diyaarin lahayeen siday uga mid noqon lahaayeen ciidanka soomaaliya ee dib uga howlgeli doona kuwaasoo la qorshanayo in magac cusub loo bixiyo howlgalka ayaana magaca laga bedeli doonaa islamarkaasina magac cusub loo bixin doonaa taliyaha ciidanka dhulka ee uganda ayaa booqasho rasmiga ugu tegay ciidamada uganda ee ku sugan soomaaliya kuwaasoo qeyb ka mid ah howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis booqashadan oo diiradda lagu saaray qiimeynta howlgallada iyo udiyaargarowga ciidamada uganda ee qeybta ka ah howlgalka cusub ee loogu yeedho a u anzom ayaa muujinaysa dadaalada socda ee lagula jiro kooxda al-shabaab intii booqashadu ku guda jiray ayaa waxa uu mid mid u dul istaagay saraakiisha kala duwan sanadkii galbaday ee laba kun saddexiyo labaatan waxaa ugandha uga dhintay soomaaliya afar iyo konton askari siday tilmaamayeen xogaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee macluumaadada la keydiyey soomaaliya ciidamadan ayaa la qorsheynayay in ay sanadkan ka baxaan islamarkaasina ay macasalaameeyeen soomaaliya ha yeeshee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa codsatay in la kordhiyo markaan aynu eegno in ka badan ardaydii ugu badnayd ayaa deegaanada hirshabe idhaahdee shabeellaha gobolka shabeellaha hoose ugu fadhiisatay imtixaanaadka dowladda in ka badan kun macalin ayaana u fadhiistay wariyahayaga ibraahim mayow oo halkaasi nooga soo warramaa ayaa warkan soo diray
wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ka duulaysa in la tayeeyo adeegyada waxbarasho ee deegaanada dowladda iyo in bulshadu ay helaan waxbarasho bilaash ah ayaa maanta gobolka shabeellada hoose waxa ay ka daafurtay imtixaan wasaaraddu ay ka qaadayso macalimiin si ay uga mid noqdaan macalimiinta dowladda in ka badan kun macalimiin ah ayaa maanta imtixaamkan u fadhiistay iyadoona gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye uu ka daafuray guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose al-ustaad cabdiraxmaan cumar sadiiq xidig oo ay weheliyaan guddoomiyaha degmada afgooye ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga macalimiintan haddii ay ku baasaan imtixaamka ayaa ka mid noqon doona macalimiinta ka howlgala iskuullada dowladda ugu horeyn waxaa goobtan ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada degmada afgooye kormeeraha waxbaro oo ka socday wasaaradda waxbarashada noo bilaabanayaa imtixaankii tartanka mataqa macallinnimada musharaxiinta tartamaysa waa shan boqol konton iyo siddeed marka waana haddii la firi waa degmada ugu tiro badan tartamayaasheeda marka insha allah ciddii ilaahay u calaftaana kusoo baxaysa oo mataqaanaa qof walba aqoontiisa iyo iyo iyo siduu usoo diyaar garoow waaye maanta oo taariikhdu ay tahay shan iyo labaatanka bisha agost laba kun labaatan iyo afar waxaan halkaani degmada afgoy waxaa imtixaanka ku galaya shan boqol iyo konton iyo siddeed ruux sidoo kale degmooyinka kale intaba dhammaantood imtixaanku wuxuu ku socdaa habsamadii iyo maaragtay nidaamkii la soo mariyey oo cadaaladda ahaa intaasaan annagana korjoogtayn inaan kormeeraynaa hadduu ilaahay idmo degmooyinka kale sida marki iyo baraawna intaba waan la dardaarannay biidn illaahi kariim si cadaalad leh hufnaana maaragtay la yaqaano imtixaanka waddadii marka kowba uu soo maray uu ku socdaa insha allah annagoo oo ka socnaa maamulka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxaan halkan u joognaa inaan si cadaalada u qaybino imtixaankii ay noo soo igmatay dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda waxbarashada
gudaamme saaxiibayaal warkii habeen waa naga intaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warla helyaabaa talal hel